munaasabada waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashi yuusuf axmed xeerlaalyaha guud ee dalka dhaktar axmed cali daahir ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar gudoomiyaasha maxkamadaha racfaanka iyo gobolka banaadir ku-xigeenada xafiiska xeerlaalyaha guud taliyaasha ciidamada asluubta iyo booliiska iyo dhammaan howlwadeenada xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka waxaana lagu daafurayey habka elektroniga ee dacwadaha uu hirgeliyo xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka dr axmed cali daahir oo ah xeerlaalyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay guul usoo hooyatay shacabka soomaaliyeed ahmiyada gaar ahna ay u leedahay habka elektroniga ee dacwadaha xafiiska xeerlaalinta sistamkuna wuxuu shaqo bilaabayaa kowda sebtembar waa bisha soo socota dhowr maalmood kadib ayuu shaqo bilaabayaa wuu shaqaynayey oo intii muddahaba waa lagu shaqaynayey laakiin tijaabu ahaa maalin walba khaladaad baa soo baxayey dib baa loo saxayey waa la abdayt garaynayey maarij ayaa xafiisku inuu ku shaqeeyo uu bilaabay laakiin intaas lama daafuri karin maxaa yeeley tijaabu ku ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar oo munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyey habkan cusub isagoo sheegay in arrintani ay caddeen u tahay horumarka badan ee laga gaaray dib u habeynta cadaaladda dalka wuxuuna intaasi ku daray in habkan uu fududeynayo inay isla socdaan xafiisyada xililaalinta iyo cadaaladda taasina ay sahlayso in si fudud la iskula socdo iminkaa sistamka aynu arkaynay xeerlaalyaha guud waxaa u suurtogeli karaya inuu dacwadihii soo galay la socdo xeerlaalintii gacanta ku haysay la socdo halkuu maraya iyo galalka cadaymihii soo ku soo biiray la socdo ciddaa maamulaysa la socdo haddii xeerlaalyihii uu jiran yahay ama meel tegey uu la socdo markaa dacwaddii iyo cadaaladii waa laga wada shaqayn karaya haddii kale waxay imanaysa garsooruhuna kiisku dangaara ka leeyahay inuu maamulo uu dhaqaajiyo xeerlaalyuhuna kiisku danaynayo inuu dhaqaajiyo gobolka ama degmada ama racfaanka meesha doontaba ahaatee aan isla socod iyo maamul jirin markaa habkani wuxuu inoo tusayaa waddamada qaar ku dhaqmayna runtii ay ku guulaysteen oo caddayn fiican leh in haddii nidaamkaas wada shaqayntaa uu jiro cadaaladii hore u socon doonto gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashe yuusuf axmed oo soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in hanaanka elektaroniga ee maamulka iyo maareynta dacwadaha uu qayb ka yahay dib u habeynta garsoorka iyo xoojinta isla xisaabtanka garsoorka dhexdiisa si loo xaqiijiyo in ummadda soomaaliyeed cadaalad loogu adeego howlahan aynu maanta wadnay daafuradana waxay ka mid yihiin isla xisaabtanka waxaa kaloo ad iyadana ka warhaysaan in dhowaan la bedelay dhammaan garsoorayaashii maxkamadda sare oo runtii ay cabasho weyne ka taagnayd tallaabooyinkaasoo dhan waxaa loo qaadayaa sidii ay ummaddani cadaalad u heli lahayd waxaa kaloo ad iyadana ka warhaysaan toddobaad uun ka hor in sagaal ka mida kaaliyayaasha maxkamadaha degmada gobolka iyo racfaanka laga joojiyey shaqadii waxaa laga jooji looga joojiyey waxayd iyaduna cabashooyinka ka soo baxaya dadka muwaadiniinta ay u adeegayaan garsoorku oo ka tirsanayn inay dadkaasi sidii loo baahnaa ugu garsooran ama aanay ugu shaqaynayn ummadda marka waxaa naga go-an garsoorka gudoomiyaha maxkamadda sare xeelayaha guud iyo guud ahaan garsoorka in la helo garsoor ummadda cadaalad ugu adeega nidaamka maareynta dacwadaha ee elektaroniga oo xafiiska xelaalyaha guud si tijaab ahaan uga shaqaynaya ilaa bishii maarj ee sanadkan ayaa sahlaya inaanay lumin xogaha iyo dacwadaha soo gaara xafiiska xelilaalinta oo loo xareynayo hab elektaroniga iyadoo laga guurayo waraaqihii iyo galalkii qornaa oo waqtiyada qaar ay ciladaha ku imaan jireen aaminaladan axmed raadiyow daljir muqdisho